bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cawisi wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii aawa iyo dal waabay dhexada bisha diseembar waa shan iyo labaatan sanadku waa labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijku caawa idinka imaanaya suudi hadab jira magaalada boosaaso qodobada ad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah gudoomiyahi maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus adayaa guud ee puntland maanta waxaa lagu diray koox dabley gobolka daacish iyo shabaab sharwayaasha ah magaalada boosaaso isagoo gudanaya waajibaadka shaqo kasoo baxay kasoo baxay idaacadaha lookalka daljir radio wareed soo siiyey ka hadlayay barnaamijka maxkamadda sare oo imaanaysa puntland gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee shanta gobol cabdifitaax xaaji aadan oo aanu ka waraysanay dulduhurnimadii maalinta loo geystay xilaalyihii guud ee maxkamadaasi ciidamada qalabka sida cabdikariin xasan farriid waxaa kaloo dhegaystayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay xilaalyaha la dilay cabdikariin farriye wax yar ka hor intii aan la toogan noogana warramay xukunno maxkamadaasi ciidamada iyo dembiyada culus ay qaadayso maxaa saalay suuragalnimada dhacdooyinkan dilduhur dharaareed waraysi ayaannu idinka haynaa jalaal yaasiin cumar dheere oo xeeldheera dhinaca ciidamada iyo ammaanka xildhibaana ka tirsan baarlamaanka puntland oo kulan la yeeshay bulshada magaalada gaalkacyo ilhaan cumar oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka magaalada minneabolis ee gobolka minnesota oo iyana maanta lagu soo dhoweeyey magaalada gaalkacyo waxaay xambaarsanaayeen qodomadii warmurtiyeeda ka soo baxay shirkii madasha waraysi ayaannu dhegaystayaal idinka haynaa waxaa kaloo dhegaystayaal barnaamijka ku maqli doontaan abaar iyo biyola-aan laga soo sheegaya deegaano badan oo gobollada highland iyo mudugga qodobadaas iyo kuwo kaloo xiisa badan barnaamijka caawigii dal jira dhegaystayaal ku maqli doontaan anigoo cafte cumar geediya ayaa barnaamijkeeda la socodsiinaya caawa barnaamijku wuxuu idinka imaanaya suudiha daljire magaalada boosaaso ee u diyaar garoo mar kale iyo barnaamijkii aawa iyo dalji waxaan ku bilaabanay sida qodobadaba ku dhegaysanayseen duhurnimadii maantay waxaa bartamaha magaalada boosaaso lagu dilay xilaalyihii guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee puntland cabdikariin xasan firdhiye dilkaasi oo fuliyey nin baskoolad ku hubaysnaa sida saraakiisha amnigu ay noo xaqiijiyeen dilka ayaa ka dhacay goob ammaan loo tiriyo oo wax yar u jirta saldhigga dhexe magaalada boosaaso ayna ku yaalliin bara koontarool oo baaritaan amni laga sameeyo inta badan waxaana dilkaasi kadib u suuroobay qofkii fuliyey inuu goobta ka baxsado baaritaano xoogan ayaa ka bilowday xaafadaha kala duwan ee magaalada boosaaso isla xilligiiba iyadoo baaristaasi darteedna la yareeyey socodkii dadka iyo gaadiidka ee magaalada boosaaso ma jiro wax wara oo weli ka soo baxay laamaha ammaanka iyo maamulka heer gobol iyo mid degmatoona inkastoo ay jiraan dad badan oo ciidamada amnigu ay qabteen maanta ilaa iyo caawa kuwaasi lagu hayo saldhigyada lana baarayo haddii ay jirto kulug lahaan dilkaasi dhacay haddaba goor sii horraysay oo galabtaya waxaannu dilkaasi ka waraysanay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee shanta gobol cabdifitaax xaaji aadan oo aanu wax ka weydiinay dilkaasi iyo sida u dhacay iyo tallaabooyinka ilaa hadda la qaaday wuxuuna u warramay
samari maan allahna ka siiyo cabdikariin xasan firdiye xeeralihii guud waa darjo kood ma ahayn xeeraliyaha guud ee puntland maanta waxaa lagu diray koox dabley nimanka daacish iyo shabaab iyo sharwayaasha ah magaalada boosaaso isagoo gudanaya waajibaadka shaqo kasoo baxay kasoo baxay idaacadaha lookalka daljir radio wareed soo siiyey ka hadlayay barnaamijka maxkamadda sare oo imaaneysa puntland guriga imaan boosaaso imaanaysa jiriskan dhaqaajirka dhaxbaanka u taagnaa nin qaaliya buu ahaa nin nabadoona buu ahaa nin saxiiba buu ahaa nin degan buu ahaa eheladii iyo qaraabadii iyo maxkamadaha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo guuda puntlandba samriya waa allah ka siiyo waayahay bal haddii habdhaqankiisa nin aada isugu dhawaahadeen taariikhnoloodkiisa iyo bal haddii wax nooga xustid
ninkaan nin wuxuu ahaa nabadoona buu ahaa nin wuxuu ahaa xeeraryaha maxkamadda ciidamada qalabka sida sida loo asaasayba isagaa uu ahaa xeeralyadu ahaa heer darjo koowaad buu soo maray garsooru soo maray maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida baadar wuxuu ka ahaa dambiyada culus baadar wuxuu ka ahaa xeeraryo ka ahaa dad saaxiiba baan ahayna muddo shaqaynayey muddo wada shaqaynayey dadkaas wuxuu ahaa kheyrka iska afka gaaban nin buuq badan oo hadal badan oo mana ahayn nin saaciiban buu ahaa hadda waxaan leenahay ilaahayna qabriga ha u waasiciyo kitaabkaas midigta uga digo maanta wuxuu u baahan yahay wax sheeg wax ka sheeg uma baahne ducaayo wuxuu baahan yahay in loo duceeyo u baahan yahay waayahay guddoomiye sida wararka nagu soo gaarayaan xeraaliyaha waxa lagu dilay inta udhexeysa saldhiga bartamaha boosaaso iyo saldhiga taliska qaybta booliska iyo hotel botan inta udhexeysa aagaasna ciidankii booliska ah ka ag dhowaa sidee ugu suurta gashay in kooxo bastoolad ku hubeysan laamihii amniga oo goobta ay ka dhow yihiin in xeraaliyihii halkaa lagu tagto haycalo arrintaas waa ka hadalnay idaacadahoodana waa ka dawana waraseen waana ka baahinay waa runa waxaa lagu dilay meel ciidamada ay u badan yihiin amniga ah laakiin ogow amniga laftigiisa baa lagu soo dhex dhuumanaya waxaa lagu dilayaa hadda safiirkii turki turkiga lagu dilayay waxaa lagu dilay isagoo khudbeynaya meel amniyabeed meeshii lagu dilay oo ka me- meel kasii afgareysan ma jirin qofka waa soo dhuuman karaa ajal buu leeyahay qofka ajisa meel ma dhaafayo masaajid hadduu ku jiro lagu dilo iyo haddii uu ku jiro gurigiisaba hadduu ku jiro niman ciidan ah oo meesha joogay waa jireen laakiin nimanka ciidanka ah shaqa gudasho la-aan ciidan maxkamadda aan keenayna waxaa lasoo xiraya hadaa la idmo waajibaadkii loo idmaday way gudan waayeen waxa kaloo iyagana nasiib darro ah oo aan uga digayna oo aan kula xisaabtami doonaa oo aan sharciga ku horkeeni doonaa dadka hoteelada hoteelada ciidanka ka ah oo shacabka ah oo aan amnigana aan wax ka qabanayn haddii qofka hortooda lagu dilana aan fiirinayn kuwaasna insha allah waxa weeye saraakiisha booliiska taliya qeybadana arrintaasna waa kala sheergaraynaynaa waxaan kale oo rabnaa reer boosaaso inay isugu duubnadaaneen sida reer garowe oo kale hadda markii garowe uu qof ku dhinto lagama haro shacabkaa qabta shacabka ugu horeeya ninkaan afar xaboo baastirood afar xabaa ugu jira labana ay kadib yihiin waxaa ka baqaysaaba maama jirinba markii markii dadkan kusoo yacaniin isagaa isagaaba khalkhalaya qofka argagax baa lagu ridaa marka insha allah saasaana u rajeynaynaa in reer bosma laakiin intuu iska leegleegso inuu iska tago waa nasiib darra wey wax staaf ma wata marka xeraaliyaha allah naxariista
ciidan waa wateen hadda waxaan joogaa waxaan joogaa fasax baan usoo baxay oo garow waan joogaa laakiin maanta ciidan lama socodsa la sheegay keligiisuu ahaa oo ka soo baxay waxay staafay taafkii waa ka yimi hadda ajashaana keenayso qof markuu dhimanayo wax walba waa lagaa reebaya waa waa aada intaad ka warhaysid haddii aad xiriir la samaysa laamaha amniga ma jiraan cid loo soo qabtay ilaa hadda ka hor dhici mayno shaqadaas oo baaristaas jiliiska iyo laamaha amniga waa wada ciidamada kala duwan magaaladana waxaa ka jira baaritaan iyo howlgal baa ka jira halkaas iyo rasii raaxayna isla galeen iyagoo nimankii la sii ceyray rasii raaxay galeen laakiin hadda wixii waa lasoo bandhigi doonaa insha allah nin kastaba taliyii qeybta uu maqan yahay taliyii qeybta jooga laakiin weli waxa ayna ay soo bandhigeen ma ay jiraanin
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dambiyada culus ee shanta gobol cabdifatax xaajaadan ayuu kaasay hab wuxuu u warramayay xasan hayfa haddaba sidaan idiin sheegay dhegaystayaal wax yar ka hor intii aan la dilin maanta xeralyaha suguud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee puntland allahu naxariistay cabdikariin xasan firdhiye waxaa waraysi siiyey radio jajir isagoo nooga warramay xukunna maxkamaddaasi ay qaadayso bal aan wax yar idinka dhegaysiiyo waraysigaasi oo ahaa midkii ugu dambeeyey aanu la yeelanay iyo wixii uga hadlay xilligaas
fadhiyaduna yahay gobolka bari kiisaskaas oo maxkamadda darajada koowaad oo fadhiyadu yahay gobolka bari looga soo qaateen xafaan islamarkaana tiradoodu ay dhan tahay ilaa toddobaatan raxfaanle oo ah runtii markii la fiiriyo tiro aada u fara badan aniguna aan ahay xeelaaliyihii guud ee maxkamadda ciidamada qasadibiyada culus arrintaana aan u soo hormaray haddana aan boosaaso u joogo usoo hormaray sidaan kiisaskaa u diyaarin lahaa muddo yar oo kooban si ay maxkamadda sare oo haddeer fadhigeedu yahay garowe oo iga dambaysa garowe ee meesha u timaado kiisaskaana u qaado arrintaa ugu muhiimsan oo haatan aan meesha u joogo arrintaa iyada weeye waxaa kaloo aan rabnaa meediyaha inaan uga faa'iidaysano maxay ahayday in ay diyaargaroobaan maxay ahayday qareemadii ku lug lahaa kiisaskaas oo hore u galay iyo hay-adihii baarista oo kiisaskaas soo baaray hadda ka horna usoo gudbiyey maxkamadda ciidamada maxay ahayday kuwaasoo kiisaskaas arrintaas aada u khuseeyo wixii allaale wixii cadaymo ah maxay ahayd oo looga baahdana ee laga maarmaan tahay inay goobjoog ka noqdaaniin oo wixii su-aal maxkamaddu ay ka weydiiso maxay ahayd ay ka jawaabaaniin waxaan kaloo meediyaha uga faa'iidaysanayaa inay dhammaan hay-adaha iyo dhinacyada arrintan maxay ahayd daranaysaa ay khusayso ee xilligaa laga bilaabi doono kiisaska la socodsiin doono iyaguna u diyaargaroobaan sida uga qayb qaadan lahaayeen waxa weeye dadkaas waxa weeye muddo ilaa haddeer maxay ahayday waa kala horeeyeen qolada ilaa lix bilood ayay meelaha ayay marayeen xiran yihiin oo magar ayay xiran yihiin qolada waxay xiran yihiin muddo saddex bilooda marka maxay ahayday kiisaskoodana haatan labadaa qolo oo kala dambeeyaba in sidii loo geli lahaa qorshooda ugu jiraan
waa garta marka xaggee baa laga soo qabtay marka dadkaasi iyo guud ahaan tiradooda haddii aad noo sheegto mar kale guud ahaan tiradooda waxa weeye afartan iyo saddexdaa hore oo haddeer ilaa dhowrka bilood xirnaa waxay ka mid yihiin shabaabkii puntland soo weeraray sagaashan iyo sideed xubnood oo maxay ahayd dowladdu gacanta ku dhigtay loona gudbiyey maxay ahayd xabsiyada puntland eedaha baarisuna gacanta ay ku hayeen oo baarayeen markii waxa weeye cadaymahoodii iyo wixii kiisa galaa oo ay leeyihiin loo soo gudbiyey maxkamadda ciidamada oo ikhtisaaska u leh ay xakumeen kuwaas ayay ka mid yihiin kuwana waxay ka mid yihiin kuwa lagu qabtay maxay ahayd gobolka bari iyo deegaamada iyo gobollada la xiriira kadibna hay-adaha baariso ay baareen maxkamadan shanta gobol oo fadhigadu yahay maxay gobolka bari boosaasona ay xakuntay kuwaasoo ah maxaa maxay ahayde xukunayaashii ugu dambeeyey oo maxay ahayde lagu qabtay gobolka bari iyo deegaamada ama degmooyinka hoos yimaada sidaasay maxay kala yihiin waa garta marka maxaa ka jira wararka sheegaya in maxaabiistii ay puntland ay ka qabatay ururka al-shabaab ee horey weerar ugu soo qaaday qaybo ka mid a deegaanada xeebaha ee puntland in la sii daayey ama loo wareejiyey magaalada muqdisho oo ay wareejiyeen xubno ka socda qaramadii midoobay in lagu wareejiyey kuwaas oo la sheegayo in aanay qaangaarin
waxa weeye xubnahaas waxay tiradoo dhan tahay lix iyo labaatan xubnood waxaana deedadu u dhexaysay ilaa toban sano ilaa afar iyo toban sano waxaana weeye waxayna ka mid yihiin sagaashan iyo sideedda aan haddeer kuu sheegayey oo maaha maxaabiistii laga qabtay maxay ahayday nimankii shabaabka ahaa oo dulan kusoo qaaday dowladda puntland waxa weeye kadibna waxay ahayd yacni xubnihii ugu da-yaraa waxa weeye maxay ahayd maxaabiistaa la qabtay wadaha baarista ay soo baareen kadibna maxkamadda loo soo gudbiyey maxkamadduna sharciyan ninku hadduu intaa dadiisu tahay shuruucda aanu hayno waxa weeye ama xuquuqda ciyaalku ay sheegaan shuruucda aanu aanu hayno waxa weeye inaan la maxkamadayn karin laakiin lagu sameeyo maxay ahayd dhaqacelin iyo dibahabayn xagga maxay ahayd daahaan iyo xagga maskaxaanba marka ma aha waxa maxay ahayd united nation iyo cadaan iyo maamul kale uu sameeyey waawy waa xukun maxkamadda maxkamaddu gaadhay oo ah in dadkaasi tiradoo dhan tahay lix iyo labaatanka eeyan sharciyan mudnayn ciqaab la saaro loo baahan yahay in dhaqacelin buuxda lagu sameeyo bacdamaa ayan lahayn xabsiyadii iyo dugsiyadii caruurta ayan puntland lahayn dowladda maamulka puntland iyo dowladda federaalka ah ayaa waxay isla garteen in meel kala habboon oo ah meelaha maamulka federaal ka tariyo oo ah dugsiyadii ama xabsiyadii iyagu leh dhaqancinta ciyaalka in sidaa loogu gudbiyo marka arrintu sidaasay ahayd laakiin wax la iska sii daayey waxeeda la wareegay midna ma jirin allahu naxariiste kaasi waxa waa xeelaalihii guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee puntland cabdikariin xasan fardhi oo maanta lagu dilay magaalada boosaaso waraysigaasi markaaynu la yeelanay kadib haddaba dilkaasi maanta loo geystay xeelaalyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee puntland cabdikariin xasan fardhiye waxa uu saddex ku ahaa dila loo geystay mas-uuliyiin dowladda ah muddo ku siman laba asbuuc waxaana ka horreeya taliya ku-xigeenkii saddexaad ee ciidanka bilayska puntland saxardiid iyo agaasimihii madaxtooyada boosaaso adangaas kuwaasi oo weli laamaha ammaanka iyo dowladduba aysan sheegin cid ay u qabteen waxaana dhammaantood lagu toogtay meelo shaaraci ah oo aada u mashquul badan xilli maalinimo haddaba maxaa sahlay suuragalnimada dhacdooyinkaasi dharaareed arrinkaasi waxaanu wax ka weydiinay jenaraal yaasiin cumar dheere oo xeeldheere xagga ciidamada ah muddo badanna ka shaqaynaya arrimaha ammaanka wuxuu u warramay maxamuud fantastic oo marka hore weydiiyey sida uu u arko dhacdooyinkaasi bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa inta dhimatay allah u naxariisto inta dhaawac ahna allaha caafiyo falalka noocaasihi waa falal aada iyo aada u tool xun oo khaarijin qof la khaarijinayo oo wax lagu khaarijinayo aan la garanayn oo qofka khaarijinaya uusan aqoon kan la khaarijinayaana qofka khaarijinaya uusan aqoon arrintaas waa arrin aada u fool xun oo islaamnimada iyo bini aadamnimada intaba ku xumeeyey waxaan u aragnaa arrintaasi arrin dad aan muslim ahayn oo aan soomaali ahayn wax ka yimi baan u aragnaa waayo yacni waa fal laga argagaxo oo naxdin leh oo yacni aan haba yaraatee meel uu kasoo galo bini aadamka noloshiisa aana jirin
maxaa sahlay meel shaarica in dil laga geysto misena aan lagu guuleysan helidda ciddii salka ka dambeysay arrintaani muddooyin hore bay puntland ka dhici jirtay weliba magaalooyinka gaalkacyo iyo garoowe iyo boosaaso waxay ahayd muddo hadda intii ah muddo intii ah aada iyo aada baa arrintaas looga daawoobay oo looga nastay hase yeeshee waxaad moodaa hadda inay dib usoo cusboonaatay sababta ugu weyn oo anigu aan u miskeynayo arrintaas soo noqoshadeeda inay hadda hirgashaa waxa weeye awoodihii maamulkii la rabay inuu magaalooyinka noocaas oo kaleetaa sida boosaaso gacanta ku hayo oo ilaasho amnigeeda iyo nabadgelyadeeda hadduu noqon lahaa mid gobol iyo mid degmo iyo mid ciidan baa meesha aada iyo aada u dayacan xaqiiqadii waxayna u heleen fursad ay waayo horeeto waxay ahaan jirtay habeen iyo meel luuqa in qofka loo galo oo lagu toogtahel balka cad in saraakiisha ciidanka lagu sarraysay magaalada bartankeeda lagu tooganayo arrintaasi waa mas-uuliyad daro ka timi xagga maamulka ka timi ficilada noocaasi meelaha ay ka dhacaan yacni qof dembigu inuu dhaco dhibaato ma aha laakiin waxaa isla markiiba loo baahan yahay in lagu guulaysto arrintaasoo kaleeto katagtadeeda iyo qabashadeeda hadday dhici weydo meelaha ay waxaasu ka dhacaaniin mas-uuliyiinta joogtaa xilka waa iska casilaan ama waa laga qaadaa laakiin in wixii iska socdaan oo maxaan kuu sheegaayey aan tallaabo laga qaadin oo aan barqacad yacni waa bareer la leeyahay awood baanu u leenahay waxaanu doono inaanu samayno marka arrintaani waxaan u nisbeynaya waxa weeye dayac weyn oo ka jira maamulada ama heer gobol ama heer degmo ama heer ciidan intaba si loo helo amni sugan xalna looga looga helo dhacdooyinkan noocan oo kale ah maxaad ku tan lahayd adigu marka ugu dambeyntii anigu waxaan dhihi lahaa waxa weeye arrintaasi waxay u baahan tahay in maamulka magaalada ta boosaaso waa magaaladii xaruntii ganacsiga waa magaalo u baahan in u gaara lagu hayo waa magaalo u baahan inay leedahay ciidan taya leh oo hawlkar ah oo shaqada ku filan maamul hawlkar ah oo shaqadiisa ku filan waxa weeye anigu waxaan qabaa in magaaladaas loo sameeyo baan qabaa ciidan maxaan kuu sheegay hadda ciidan tira ahaan kuma yara magaalada ciidanku aada buu ugu fara badan yahay laakiin hadda waxqabadkii baa aada u liita meel harkacad dadka lagu tooganayo oo dadka shaarica uu cararayo ninkii wax toogtay oo aan la qabanayn yani waa nasiib darro aada u weyn marka anigu waxaan qabaa in ciidan khaasa oo tiro fiican oo wax ku filan ah oo haysato gaadiid iyo gurmed oo goob kasta la geeyo maalintii iyo habeenkiiba oo diyaar u ah meeshii wax ka dhacaan isla markiiba inay tagto in loo sameeyo magaalada boosaaso baan qabaa sidata hadda lagu jiro anigu waxaan qabaa sidata hadda lagu jiro si lagu socon karaayo maaha
jenaraal yaasiin cumar dheere ayuu kaasi wuxuu u warramayey maxamed fantastic barnaamijku waxaa udashi dhegeystayaal waxaad naga maqlaysaan muujadaha f m ee daljir iyo internetka oo aad naga dhegaysan kartaan radio daljir com barnaamijku caawa waxaa idinka imaanaya suudi hadal jiray magaalada boosaaso xildhibaano ka tirsan baarlamaanka puntland oo muddooyinkii dambe kormeer ka samaynayey xaaladda guud ee gobolka mudug ayaa maanta kulan waxa ay la yeesheen waxgaradka iyo odayaasha magaalada gaarkacyo xildhibaanada ayaa u kuurgelayay xaaladaha ka jira gobolka oo ay ka mid yihiin ammaanka iyo abaaruhu shaafiic cabdulqaadir ayaa warbixintan soo socota nooga diyaarshay
xildhibaanadan oo ka mid ah baarlamaanka dowladda puntland ayaa muddooyinkii dambe kormeerayay xaaladda guud ee gobolka iyagoona maanta la kulmay waxgaradka iyo odayaasha ku dhaqan magaalada gaalkacyo xildhibaanada ayaa u kurgelayay xaaladda amni ee gobolka mudug iyo degmada gaalkacyo iyo sidii ay wax uga ogaan lahaayeen abaaraha ka jira soomaaliya iyo sida ay u saamaysay gobolka mudug kulankan ayaa ka mid ahaa kulamo isdaba joog ah oo xildhibaanadu la yeelanayeen maamulka gobolka kan degmada iyo maamulka booliiska sidii ay wax uga ogaan lahaayeen xaaladaha ka jira gobolka mudug ugu horreyn ayaa waxaa goobta ka hadlay xildhibaan cabdixakiin macalin daahir isagoona sheegay inay xogtan la hortegi doonaan cidda ay qusayso xildhibaanadu soo jeediyeen sida sharafta looga jawaabay aad bay u mahadsan yihiin muhiimaddu waxa weeye in la iska warqabo mar haddii xildhibaanadu shaqadoodu waxay ka soo bilaabeen iyagoo inala wadaagaya xaaladda jirta ee ah amni darrada iyo abaarta colaadda iyo abaarta jirta waxay macnaheedu tahay inaan ogaanno xaaladuhu habba meesha ay kala yihiin waxaanu ka soo bilownay horta dhammaan abaarta dalka soomaaliya o dhan bay ka jidhaa khaasatan ha ugu badnaata puntland annagu haddaan nahay golihii wakiilada gobolka mudug oo runtii aanu rabnay inaanu wax badan inala xogdaysano oo inala qaabayno waxa weeye waxaanu ka soo bilownay bacaadweyn bacaadweyn guddigeedii baa riboorkii noo sheegay cagaaran baan ku soo xijinay gaalkacyo laftirkeeda maamulkeedii iyo hawsheedii xogtii aanu ka soo helnay bacaadweyn baanu waxaanu ula kuurgalnay oo weydiinay sida hadda biyo dhaamiskaasoo kale maadaama ay biyuhu yaraayeen baanu waxaanu weydiinay qaabkii loo qeybiyey oo maamulku si uu qeybiyey iyadiina si degan baana loogu shaafiyey qaar ka mid ah waxgaradkii ka soo qaybgalay kulankaasi ayaa iyana ka warbaxshay xaaladaha ka jira gobolka oo ay ka mid ahaayeen colaadaha iyo abaaraha ku dhuftay soomaaliya iyo sida ay u saameeyeen gobolka
waxaa weeye gobolkan gaalkacyood dadna beelaa la yidhaahdo waa ku hareeraysan yihin dadna waxaa la yidhaahdaa degmooyin oo degmooyinkaa wax loogu dhiibo dadkii magaalada ku soo guuray oo beelaha ahaa xoolana wou aroori waaye waxay iibsadaanina maha ma jiraanin oo dunya u iibsamaysa ma jiraanin haddaad hadda rabtaanina indhihaynaasaaan idiin soo saarahaya beelo dhan oo dunyadoodiina dhulka taallo wax ayagiina dhulka yaalin ilaahayna been u sheegi maya qaar baan habaal ilaah waxba idinka saba mahayo dadka qaar baan habaal baahi iyo jiro haddii marka xildhibaanadii aad tihiin waxbaan hambaarinaynaa baad tidhaahdeen oo ballan baad halkan ka jeediseen waxaa la rabaa hadal lays yidhaahdo fariid laguma noqdee indhihiina dadka kusoo arka waa idin kaxaynaynaa maatadaan idin tusaynaa waxaa waddankaga yaallaan idin tusaynaa idinkaaba ooyi doona waxaan marka leeyahay meeshaan masuubadaasaa ka dhacday ilaahay weynaa baana ummaddaasu u baahan tahay wanaagga aad ku dhawaaqaysaan waa xambaaraynaa aada leedihiinna insha allahi ka khayr waa idinka mahadnaqaynaayo dee qayldhaan baan geynaynaa baadna tidhaahday laakiin nin baa waxaa la yidhi baahan yaa nin ku soo hoyday waagii cunada ahaysane geela iyo ariga iyo la maali jiray ilaa aweysinkiibuu ku dheereeyey waana baahna rebel caanaha u toosbiyo hebel noolba toosi buu yidhi dad nool oo lagu meel gaaro oo waxay ku meel gaaraaneen maantay ay haystaaneen gobolkan ma jidho xaqiiqda runtaa waa sibtaa magaaladana waa aan deganahay miyigana waa deganay garsoor maalintii dagaalkii weynaa dhacay maalintii ka dambaysay baa waxaa soo maray laanta koowaad iyo laanta saddexaad iyo tan labaad iyo tan saddexaad iyo tan koobaad saddexdaa laamood baan waxaan arkay dadkii waayey dadkaas wuxuu dab saartana waa waayey waana socon waayey waxay ku guuraan bay waayey waxay ku cararaan bay waayey dadkaas magaaladan galay waxaan idhi waryaha haysta raashin reerba reer ha la saaraa idhi ama labadii reerba reer waxa siiyeen waxaan aragnay ilmo ku dirirahaya iyo ari raashin reer banaan ku daajiyey iyo ciyaal isku haysta arigii iyo raashinkii iyo ciyaalkii oo oo mid walba leeyahay arag arigii laga caysanayo waxa weeye marka waxaa lafdhabar ah oo haddaan ogaaday magaalada lafdhabar ah oo magaaladu ku socotaa oo miyi iyo magaaloba ku socdaan gabdhaha yaanyada gata gabdhaha caanaha gada gabdhaha rootiga gada gabdhaha suuqa layda ah baa lafdhabar ah gaalka
anigoo aan ku talinayn oo anugu marnaba dagaal iyo dhib marnaba taageerayn marnaba doonayn magaaladan waa dhibanta shalay waxaan hadda aad soo arkadaan dhagixii gedgaduudna awal ciid bay ahayd oo gabdhaha qudaarta waxaa loo soo marin jiray gaariyoolka dhagixii gedgaduudnaa oo guryaha shubka lagu dhisi jiray shalay meelo lagu dejinay aanu aragna waa soo fiirin waxaa weeye haddaad magaaladana su-aasheen magaaladu labada garba siddeed iyo toban sano bay puntland dowladda malayn may maanta inay maamulada ay iyadu ka tabaroon tahay hataa inay la xisaabtantaan waxaan jecelahay oo ku talinayaa oo fakarka haddaadna su-aasheen idinkoo khayr qaba magaaladan waxay u baahan tahay tala caqli leh dad islaam oo wax garanaya culimmo nabadoonno dadkii ka talin jiray markii xaaladeedu adkaato oo dadka kanu hadda sida odaygii ugu horreeyey odayaashaeeda ninka hadlay wuu sheegay colla maaha nabadna maaha magaalo dad wada dhashay oo labadii baqaar midna laleeyahay hala buuxiyo midna faaruq yahay iyagaaba isla jabaya oo isla dhimaya xildhibaan cabdulqaadir faarax bootaan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka puntland islamarkaana hogaaminayay xildhibaanadan ayaa isna goobtaasi ka hadlay
howlaha anu u nimi oo hadda adinka odayaasha ah aanu idinku yeeray allaha idin sharfo waana sharafteen waadna ajiibteen waa noogu timaadeen waxay tahay arrintaasi laba arrimood ayaa ugu waaweyn labadaas mid waxaa weeye amniga magaalada gaalkacyo ama degmada gaalkacyo oo dhan xaaladeedu wixii ay idin aragti aad ka qabtaan meesha ay marayso iyo wixii maxaanku idhaha tala aad ka dhiibanaysaan iyo waxay idinla tahay midna waxaa weeye maxay waxaa ka soo baxay oo ay kasabtay abaarta daba dheeraatay oo waddanka dhan ku habsatay oo weliba dhanka kan mudug markii hore abaarihii hore dhici jiray ay ugu yaraayeen haatanse aada moodo inay gobollada waddanka oo dhan ay ka siman yihiin gobolkuna uu kala mid yahay arrintaas iyada saamaynta ay ku yeelatay bulshada gobolka reer miyiga reer magaalka saamaynta ay ku yeelatay iyo waxaa idinla tahay wax ka qabadkeeda walow kolleyba dowladdu wixii tillaabooyinkii ku aadanaa intii karaankeeda ahaa ay qaaday iyadana inaannu iska waraysanno oo aada nooga warbixisaan ayaannu halakan idin ma rabin markii hore inaan galo laakiin arrintani waxay ka baxaysaa idaacadaha iyo miidiyaha ka baxaysaa odayaasha warkooda waa waa waa waa muhim wixii ka jira in wax laga caddeeyana waa loo baahanyay si ay soo tihiin haa qolaadan soo noqnoqotay cidna faa'iido uma ah annaga iyo deriskeen iyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto mid dan iyo dan uma ah laakiin meelo badan oo waxaa jiraya dacolaadda kolleyba waxaa weeye laba qof haddii ay wax isgaarsiiso mid unbaa gardaran mid unbaa gardarrada ka imaanaysa si kasta ha u dhacdo colaadaa dhacay colaadihii dhacay xaqaa'iqeeda marka aanu ka dowlad ahaan ka warqabno ognahay waxa weeye looma sinayn hurinteeda looma sinayn nabad raadinteedana xataa looma sinayn hurinteedana looma sinayn nabad raadinteedana looma sinayn waa wax la ogyahay puntland dagaalka ka qabsaday aaggan ugu yaraan shan iyo toban weerar baa qabsaday shan iyo tobankaa weerar oo dhacay mid keliya oo iyadu ay qaaday ma jirin odayaasha waxaa la rabaa wixii jira oo ah wixii dhacay inay taabtaan xaqaa'iqeeda markanka dawlad ahaan baanu jawaabtii u bixinayna intaa oo weerar mid keliya dawladda puntland ma qaadin ciidankeedu ma qaadin ma fawdin xataa xakamayn iyo nabad ku joojin iyo horistaag bay bay ku jirta kow jidka dheer soomaaliya burb baa ku dhacay intaasoosa dhowr iyo labaatan sano intaa oo bulshadu isdilaysay oo civil war jiray ha layska gardaraado ama yaa layska gardaraane qolo xiratay iyo kuruub xirtay iyo beeltir la mari maayo iyo tuulo tir baabuur mari mayso midna ma jirto hadda ka hor oo ay deriskeennu taa iyada ay bilaabeen jidka dheer inagu maynan xiran jidka dheer waxaa xiray waxaa xiray galmudug baa xirtay marka shidadka la xiray oo magaalada dhexdeeda ah candhamaydle iyo tareelle intuu dheerragay la yaabo iyo bakhaarada dhexdooda hamar oo jidad kale hadda hala fulo kii camuumiga ahaa ee ummadda ka dhexeeyey inta la xirto ay puntland yeesho cidda ku talinaysaa haddee waa waa waa cid aan garan aan aan aan ka garnaqin xaaladda dhabta tagnaano shaafic cabdulqaadir rusame raadiyow daljir gaalkacyo
shaafic cabdulqaadir oo ku sugan suudiga daljir magaalada gaalkacyo ee warbixintaasi inoo diyaashay inuuna soo jeedinay isla magaalada gaalkacyo intayna ka bixin xildhibaan ilhaan cumar oo ah mudana ka tirsan baarlamaanka golaha deegaanka ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ayaa maanta lagu soo dhaweeyey magaalada gaalkacyo kadib markii ay dhowaan safar ku timid puntland safarkaasi ayaa daaran arrimo badan oo dadka iyo deegaanka quseeya waxaana kulan ay ku qabatay isla maanta magaalada gaalkacyo kaasoo ay ka qayb galeen madaxayadaha dowladda iyo qaybo badan oo bulshada ah sida uu warbixintan mar kale noogu hayo shaafic cabdiqaadir ilhaan cumar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee minnesota oo muddooyinkii dambe safar ku maraysay deegaanada iyo gobollada puntland ayaa maanta soo gaartay degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ilhaan ayaa waxaa safarkeeda ku weheliyey aabbaheed iyo saygeeda iyadoona safarkeedu uu ku saabsanaa sidii magaalada gaalkacyo nabad loogu soo dabaali lahaa kulanka oo ka dhacay hoyga xarunta nabadda iyo horumarinta ee xaawo aadan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan dowladda puntland maamulka gobolka mudug kan degmada gaalkacyo garab iyo mas-uuliyiin kale ugu horreyn ayaa waxaa goobta ka hadlay duqa degmada gaalkacyo maxamuud yaasiin axmed tumey ilhaan cumar iyo faamiligeeda oo ugu horeeyo axmed xirsi iyo jenaraal cumar maamo xaawo casho geele ilhaan iyo santoor dhallinyarada qaybada kala duwan iyo saxaafadda ciidamada asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu xaafaladdani waxay ku saabsan tahay ilhaan xildhibaan ilhaan oo maanta lagu soo booqatay gaalkacyo kolle qorshuhu siduu yahay gaalkacyo waxay isugu jirtaa laba maamul oo darisa waa galmudug iyo gaalkacyo iyo puntland qorsho wuxuu ahaa maanta inay xagga ka soo qadayso oo ay dhinacaas tagto annagana insha allah ay caawa noo soo noqonayso oo ay caawa noola cashayn doonto qorshuhu saasuu noqon doonaa kole waxaan malaynayaa safarkan inuu yahay ayuu timid safar nabadayna gaalkacyo sidaa ogtihiinba waxaa ka dhacay ayaamihii ugu dambeeyey dadka dariska walaalaha dagaal lama dhigi karo laakiin xoogaa ismaandhaaf ayaa ka dhacay marwacaasho geeladiiryo oo ka mid ahay dadkii ka qayb galay kulankaasi ayaa iyana goobtaasi ka hadashay waxaan ku faraxsanahay inaad maanta timid magaalo u baahan ehel badan u baahan waxaan filayaa maanta inuu socodkaagu noqon doono socod guuleed sida maayarkuba uu xusay waxaan filayaa inay maanta noqon doonto taariikhdii ugu dambeysay oo isfahan waaga ka jira magaalada gaalkacyo uu ku dhammaan lahaa ilaa waxaan ku leenahay halkan waa lagaaga xafladeeyey puntland iyo soomaaliya oo dhan guushaada waa looga xafladeeyey aad baanu ugu faraxsannahay gabar dhallinyaro ah oo kusoo baxday een, muxuu ahaa, baarlamaanka maraykanka waa kugu faanaa een, aad baan kugu faraxsannahay ee, waxaan filaynaa inaad noqon doontid ee, safiir ee, maraykan iyo soomaaliyaba u dhexeeya maadaama aad labadaba kasoo jeedid ee, waxaan rajaynaynaa dalkaaga oo kuu baahan ee, muxuu ahaa, inaad gacan ka siin doontid dhibaatooyinka baaxadda loo haysta xildhibaanada ilhaan cumar oo iyadu soo gaartay maanta magaalada gaalkacyo ayaa iyana ka warbixisay ujeedka safarkeeda
waxaan een, ah, nahay dad ku guulaystay xil een, waddan maraykan ah Een, oo maantana dadkii usoo duceynayay oo gadaal ka riixayay oo een, ah, k- niyadda ku hayay fursad u helay inay u imaadaan iyagoo dhulkoodii joogo u hambalyeeyo oo een, ka intaasay ka faa'iidaysto Een, walaalkii cabdiqani een, waa journalist aad si fiican u taqaaniin oo een, reer gaalkacyo ah marka habeen iyo maalin muusan seexan jirin dadka inuu gaarsiiyo in tartankeena uu socdo dadka uu ku dhiirigeliyo inayna taageeraan tartankaan soo galnay tartan fudud muusan ahayn marka dad badanaa jiro maanta inta fadhiyo dad een, magaaladaanayti degan oo aad noo dhiirigelinaya noo duceynaya iyaga horey noo riixayay Een, intaas ka sokow waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan fursaddaanayti aan helno oo aan ka na- ka eh, qayb qaadanno Een, arrin annaga een, qoyskeenna eh, d- d- daawac weynna dareensiinaysay Een, ah, siduu axmed uga dhawaajiyey annaga labada labada een, maxaa la dhahaa ii sheeg eh, dowlad oo een, sheergarayso gaalkacyo aan ka wada dhalanay marka arrintaanayti khilaafaadka ah dadka walaalaha isdagaalayo maalin kasta way nagu soo laalaabataa marka haddii aan dhulkii imaanay waxaan dhahnay inaan laabano waayo dadkii walaalaheena sidii annagoo kaleete oo een, ah, dad isdhalay oo walaalo ah een, maalin kasta inaynan khilaafaad ku jirin bal aan u tagno oo sida annaga gurigeena nabad oga jirto bal iyagana nabad aan ka soo dhalino aan dadkii een, xasuusina inay yihiin dad isdhalay annaga wiilaan leenahay cadnaan la dhaho marka marna ilama habboona in mar hooyadiisna dhinaceeda uu hiiliyo marna aabbihiis dhinaceeda uu hiiliyo waa dadkiisii wuxuu ku abtirsadaa soomaali marka taas inaan isxasuusino isku dhiirigelino waa muhiim annagoo dhan dad saas ah aan wada nahay Een, marka alxamdulilah een, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aan u dareensanahay in aan nahay dad aad u nasiib weyn in maanta dhulkeenni aan joogno dadkeenni aan la joogno walaalaheenni aan la joogno oo aan ka qayb qaadanno een, wax eh, maxaa la dhahaa ii sheeg adkaynayo een, futureka soomaaliya iyo wiilasha walaalaheen iyo gabdhaha walaalaheen sida axmed uu yiri annaga waan ka damqanaa een, markii wiil uu dhinto een, oo hooyo wiilkeeda ay weyso waana ka damqanaa markii gabar walaasheen ah asaayad ay saarato marka intaas daraaddeed aan maanta u imaanay inaan mid horta koodii idiin mahad celino taageertaana siiseen inaan idiin hambalyeyno ilaan guusheenna waa guushiina midda saddexaadna in aan idinkala qayb qaadano sidii nabadaasiita ee uga dhici lahayd markii dadkii noo fududeeyey in aan idinkala soo een, ah, kulankaan idinla qaadanana aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa Een, haddana waxaan waa sii gudbaynaayo een, ah, qaraabsalaadkii labaadaan bilaabeynaa marka waa mahadsantihiin Een, ah, dad na shafrayaa tihiin ilaaha idin shafro gudoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khaliif ayaa soo xiray kulankaasi
Ee, salaan kadib een, waxaan soo dhoweynaynaa maanta een, gobolkeenna oo dhan gobolka mudug een, iyo puntland oo dhanba waxaan soo dhoweynaynaa ilhaan ee, cumar oo ah ee, yacni qof madaxa inoo ka yimid dalka maraykanka een, oo gabadheenni ah Een, soo dhowow baan leenahay ilhaan soo dhowow waa waddankaagii waa dadkaagii Een, waxaan leeyahay waa soo dhoweyne soo dhowow baan ku leenahay Ee, ka qayb qaado waxyaalaha matalan een, gobolka hadda ka taag taagan oo aan aan filaynaa inaad wax ka qaban doontid sida naloo sheegay aadna u socotid Een, matalan hadda gobolkan waxaa ka jira colaad Een, Ee, colaadaas adiga odaygaaguba een, ma waa ka xumahay magacaaga ma aqaan axmed xirsi marka waxaan filayaa inaad labadiinnaba ka qayb qaadan kadhaan qayb ka qaadanaysaan oo waana ku guulaysanaysaan insha allah sidaan filayo hadda colaadda taagan oo kale shaafici cabdulqaadir usame raadiyo daljir gaalkacyo
warbixintaasi waxaa inoo diyaarshiyay inoo soo jeedin weliya shaafici cabdulqaadir oo ku sugan suudiga daljir ee gaalkacyo weli barnaamijkeena cawisnimo caawi dasha ee dhegeysta la socotaan wuxuu idinka imaanaya suudiga daljir ee magaalada boosaaso shirkii madasha wadatashiga ee maalmihii ugu dambeeyey ka soconaya magaalada muqdisho ayaa laga soo saaray war murtiyaad xambaarsan arrimihii wadahadal ee looga doodayay muddadii u socday madashaasi oo ay ku midaysan yihiin madaxda dowlad goboleedada iyo kuwa dowladda dhexe ayaa lagu go'aamiyey in la siyaadiyo tirada xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare laguna daro siddeed iyo toban xubnood oo maamul kasta la siinayo saddex xubnood kuwaasi oo ku imaanaya dhaba ka duwan midkii hore ay ku soo baxeen xildhibaanadii aqalka sare la doortay oo ay u codayeen baarlamaanka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaana hadda ay ku imaaneen magacaabis madaxda dowlad goboleedada ah halka xildhibaanada isla aqalkaasi sare ee gobolada waqooyiga ay ku imaanayeen magacaabis ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka oo isagu laftigiisu kasoo jeeda goboladaasi waqooyi waxaana dhinaca kaleete madashu ay eeday go-aankii guddiga khilaafaadka ee doorashooyinka ka soo baxay kaasoo kow iyo toban xildhibaan oo baarlamaanka aqalka hoose ah laalayo xubinnimadooda oo ay tilmaameen inay ahayd mid sifa sharci darro ku dhacday waxaana madashu ay tilmaantay xildhibaanadaasi inay noqonayaan sidii ay u laaleen guddiga khilaafaadku doorashadoodana dib loogu laabanayo tallaabooyinkan ayaa u muuqda kuwa sii dheeraynaya cimriga doorasho dhacda una baahan wakhti dheeraad ah oo arrinkaasi lagu ebiyo waxaana dhinaca kaleeto jirta ku jabnaan xagga dastuurka dalka ah oo dhigaya aqalka sare inuu ka koobnaado konton iyo afar xubnood oo keliya halka haatan madashu ay ka dhigtay toddobaatan iyo laba xubnood haddaba abukaate doctor xasan xaaji gacab oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo sharciyada ayaa minalladan waxa uga warramay sharciyadda arrinkan iyo sababta keentay baalmaridda sharci madasha go-aanka ay soo saartay maadaama uu dastuurku ay waysa waaqwaqsadeen laakiin waxay sababta go-aankaas u qaateen waxa waaye cabasho ka timid dowlad goboleedyada iyo beelaha qaarkood oo aan maaragtay aqalka sare qaybsiga maamulka la qaybsada aana helin marka taas ayaa waxaa ku qasabtay madasha in ay go-aan qaadato in la badsho in la badsho maxaa la yidhaha aqalka sare waxaan la soconaa mudane mudane garyaqaan waxaan la soconaa in hadda madasha watashiga qaran waxay soo saareen qodobo ay kamid yihiin in sideed iyo toban mudane oo aqalka sare ah dib loogu daro tiradii hore oo konton iyo afar aheyd taasoo ka dhigan toddobaatan iyo labo mudane oo aqalka sare ee soomaaliya ah arrintaasina waa uu kasoo horjeedaa dastuurka oo wuxuu leeyahay in konton iyo afar mudane la keeno marka arrintaas sidee isku waafaqaysaa
waa maxadsan tahay waxaa dastuurka dalka wuxuu qabaa in aqalka sare uu noqdo konton iyo afar konton iyo afartii waa lagu soo saaray madasha markay hadda fadhiisatay ayadoo eegeysa maslaxada dalka iyo maaragtay hab usocodka maaragtay ururka ayaa waxay go-aansatay sideed iyo toban in u daro oo toddobaatan laba laga dhigo taasi waxay balmarsan tahay dastuurka waa runtaas balse waxa waaye baarlamaanka dalka ayaa fadli uu fadhiistay intuu ansixiyey in madasha waxay isku raacdo oo oo wada ogol ay tira ay tahay sharci marka waa la baalbara dastuurkana sidiisaba waxaan dadweynaha dhegeysanaya u sheegaa dastuurka dalka waa qara marka maadaama qoraalkaas lagu jiro maslaxadii dalka ayaa laga eegay marka madasha taasi waxaa waaye sharciyada inta waxay soo saartay marka taa waxay ka dhigan tahay in madasha xaq ay u leedahay intay fadhiistaan inay waxay doonaan soo saaraan oo dadka ay u sheegaan madasha waxay maslaxada dalka waxay u aragto ay isku wada raacaan waa sharci waaya maxaa ku kalifaya marka arrintan in madasha dib intay u fadhiistaan xildhibaano la doortay oo aqalka sare ah in la dhaho haddana dib ha loogu celiyo sideed iyo toban min saddexa laga sii maamul goboleedyada tiradii hore ha lagu daro maxaa isleeda way ku kaliftay waxaa ku kaliftay cabasho ka timid dowlad goboleed maamulka gobolada ama dowlad goboleedka iyo beelaha qaarkood oo ayana cabasho ka timid oo ayuu qaybsigii oo maaragtay aqalka sare konton iyo afartii aan waxba ka gaarin kuwaasaa cabasho ka timid sida ageesin cabashadooda lagu jawaabo ayay madasha taas go-aankan ay u qaaday
waayahay waxaa kaloo lagu go-aamiyey in toddoba iyo labaatanka bishan la dhaariyo xubnaha baarlamaanka ee awalna waxay ahayd in qorshuhu ah laga horumariyo marka miyaanay ahayn qodobadan hor kale iyo dhaarinta xildhibaanada iyo hadda shaqo cusub oo hor leh maadaama shaqadii hore loo qabto laga soo farxashay xildhibaanadina ay ahayd in la dhaariyo
waa ti hore aan kugu sheegay waraysa hore ay qaadeen horta doorashadan waxaa leeyahay doorashada waxay waxaa loo baahnay in noqoto laba kun lix iyo tobanka hadda sideed iyo labaatanka imaamo ayaa la dhaarinaa leeyahay xildhibaanadii wax laga gaaray oo wakti oo la haystana le taasi hadda hadday sameeyeen asxaan ay dalka iyo dadka u sameeyeen waaye laakiin waxa uu meel hadda uu- haddaa isku haleyn iyo maaragtay sami lagu qaban karo go-aanada maaragtay guddigan ba- golaha guddigan yidhaahdo doorashooyinka heer qaran hadda go-aamadan shacabka waxay ka qabaan shaki sababto ah dhowr mar markii shanaadna iyo markii lixaad ay dib waxa u dhigaan waa marka kulley waa arkaynaa laakiin waxa waa waxaan ku ogaa in maaragtay balantii hore loo qaaday aan la fulin waayahay marka dadkan hadda hor ka leh ee la keenay sideed iyo tobanka xubnood oo maamul goboleedyada loo qaybiyey ee qaab sidee ah lagu keenayaa ma doorasho mise maamuladaa soo gudbinayo madaxweyneyaasha iyagaa soo qoraya dadka mase sidii hore Madaxweyneyaasha soo baarlamaanka qora.
la keenayayo iyagaa u codeynayo konton iyo afartan ay ka duwan yihiin maxaa la yidhaha oo hore iyo sideed iyo tobankan way kala duwan yihiin konton iyo afartii hore waxa waaye baarlamaanka usoo codeeyey waa sida sa- saasay kusoo baxeen hadda waxa waaye state walba madaxweynihiisa ayaa soo magacaaba maaragtay saddexda xubnood oo la siiyey Eh, madaxweynaha federaalkana waa uu saxiixa saasay ku sharciyo abukaate daktar xasan xaaji gacal ayuu kaasi wuxuu u waramayey aminalada isla arrinkaasi madashay warmutiyeed ka soo baxay ayaynu ku jirraaday guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaali ayaa caaliqay go-aankaasi madasha ka soo baxay waxaana ka bedelayay aqalka sare ee tiradiisa xildhibaano jimcaali waxa uu sheegay go-aankaasi inuu ahaa mid lagu xaqirayay gobolka banaadir waxaana aan looga darin qorshaha tira korrin ee xildhibaanada aqalka sare muqdisho ayuuna warbixinta kula hadlay maanta waxaan isugu nimida shir deg deg ah oo yeelanayeen mas-uuliyiinta gobolka banaadir Een, ay ka mid yihiin runtii guddoomiye ururka haweenka iyo xuquuqda caruurta ay u joogaan een, agaasimayaashii dhammaan iyo guddoomiyaasha degmooyinka waxaa lagu qaadaa dhigeeyey dhowr qodob oo ku saabsan hadday ahaa lahaaday doorashooyinka oo marxalad gebagaba ah maraayo hadday ahaa lahaaday xaaladda amni hadday ahaa lahaaday xaaladda soo korortay oo dhagayna kusoo dhacaysa saaka markaan waa badiisanay shir beryahan uga socday madasha wadatashiga qaranka muddo sagaal maalmood ku dhow muddo dheerna looga hadlayay laguna gorfaynayay arrimihii doorashooyinka iyo guddigii khilaafaadka qodobada ay soo saareen maalin dhoweed iyo saamigii aqalka sare oo gobollada qaarkood ay aada iyo aada uga dhiidhiyeen oo weliba aan ogsoonnahay madaxweyne ku-xigeenka puntland inuu uga yimid xagga arrintaas ayada ah oo ahaaday sidii een, u heli lahaayeen xuquuqda ay lahaayeen dadkii deganaa maaragtay deegaanadaas iyo gobollada waqooyi waan ogsoonahay muddo dheer inay doodii ka taagneeday ayaa waxaa lagu ka soo baxay madasha ayagoo xeelinayo ama xal ka raadinayo in lagu kordhiyo siddeed iyo toban kursi in lagu kordhiyo madasha sidaan la soconna dastuurka wuxuu qorayaa konton iyo afar hadda ka hor banaadiriga beelaha banaadiriga madasha wadatashiga ayagoo baydhabo jooga waxay ku kordhiyeen laba kursi kadibna markay muqdisho yimaadeen laba kursi labadii kursi waa la laalay waxaa la yidhi dastuurka wuxuu qoraa konton iyo afar konton iyo afarta ha ku ekaato gobolka banaadir dadka degan muwaadiniinta saddexda malyan ah ee aada iyo aada u dulmanaa oo dareensana in xuquuqdooda lagu tumanaayo banaanbaxna ka sameeyey dhowr jeer ka banaanbaxay ka qayliyey ka dhiidhiyey waxay iska garawaaqsadeen inay isaga dul qaataan konton iyo afartaa kursi ayagoo rajaynayo inay xuquuqdoodii maalin maalmaha ka mid ay heli doonaan waxaa soo baxay warmurtiyeed afar iyo labaatankii bishan december laba kun lix iyo tobanka oo qoraayo in siddeed iyo toban kursi lagu kordhiyo siddeed iyo tobankaa kursina shanta maamul goboleed ee hadda dhisan min saddex la siiyo saddexna loogu daro gobollada waqooyi waxaa meeshii ka baxay wixii ay banaada sugays waa caasimadda soomaaliya saddex milyan oo dadaha ku nool cid kastoo soomaali ah markii dhib ku dhaco meesha ay soo yigsatay waa magaalada muqdisho culays kastoo ka jiro gobollada ka dhacana meesha looga gurmado waa magaalada muqdisho dowladda dhexe ee federaalka ah meesha ay degantaha waa muqdisho waa gobolka banaadir ilaa iyo iminkana waa lagu dhiira waayey in la xuso gobolka banaadir sidaa darteed annaga xaqa dadka ka maqan ma duudsii karno mana sacbaa ma saari karno intaa ka badan dadku waxay xaq u leeyihiin inay matalaadooda siyaasiga ay raadsadaan magacii musiiboba maalinay baxaanaa la yidhaahdaa haddii la yidhaahdo banaadir wax ma laha ay shala ku sabartay haddii maanta waxba wax lagu kordhiyey waxaan is leeyahay banaadir kuma sabri karto sabarka waa ka dhammaadaan leeyahay sidaa darteed madasha wadatashiga qaranka waxaan u sheegaynaa in banaadir ay u fadhiyaan xuquuqda ay ku lahaayeen aqalka sare maxaa yeelay xuquuqda siyaasiga ah way ka xoonoon badan tahay midda kaleo ama iqtisaadiga ah ama caskariga ah way ka muhiimsan tahay wayna ka khatarsan tahay maxaa yeelay shalay ayaa dadkii banaadir deganaa kuraastooda inta la raraa gobollada loo raray markaasay ku sabreen matalaadii siyaasiga iyadaa la ma laha aqalka sare waxba kuma laha way ku sabreen laakiin intaa ka badan waxaan leeyahay ma la sabri karo mana la sugi karo saas darteed waxaan leenahay madashu dib haysugu laabato xaqa lagu leeyahay ay shacabkan degan magaaladan muqdisho uu ku leeyahay ha garwaaqsadeeno hana dhiibaanaan leeyahay xaqa haddii kale de waxaan is leeyahay dadka banaadir degan way xawaaye xuquuqdooda qaabo badan ay u raadsadaan ay heli karaan beesha caalamka oo dowladaha maaragtay daneeyo arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo madasha wadatashiga qaranka iyo dowladda dhexeba kulligood waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo arrinkaasi inaysan dadku aysan u adkaysi karaynin gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaali ayuu kaasi xab barnaamijku cawdis dhegeystayaal waxaad naga maqlaysaan mawjadaha fm daljir iyo internet waxaad naga dhegeysan kartaan radio daljir com barnaamijku caawa waxaa idinka imaanaya suudiha daljir ee boosaaso xaaladaha abaareed iyo kuwa biyola'aaneed oo xoogan ayaa laga soo sheegaya deegaano badan oo ka mid a gobolka highland oo ka mid ahaa meelihii muddada laga qayladhaaminayey heerka ay gaarsiisan tahay abaarta iyo biyola'aanta ka jirtaah gudoomiyaha guddiga abaaraha gobolka highland ismaaciil cabdi shabeel oo waraysiisii radio daljir ayaa wuxuu ka warbixiyey sida xilligan xaalka gobolkaasi uu yahay ee abaarta iyo biyola'aanta wuxuuna u warramay maxamed laki maanoo ku sugan isagoo yahay daljir waad maxadsanta walaal xaaladdu de sidaynu awalba ka warqabnay waxaa jira abaar baahsan baa jira xooluhu aad bay u dhimanayaan oo waa baxayaan dadku inta hadhayna dadka anfac uma laho wax tar uma leh sidaa awgeed waxaad arkaysaa de dadkii oo iska taaganaya xoolihii hoobanaya ma jiraan wax caawima iyo wax gargaaro dhinac kalena uga yimi marka xaaladda guud aad iyo aad iyo aad bay u liitaan dadka ku noqon gobolka highland xaaladuna waa sidaa walaal waa tahay meelaha ugu daran hadda abaartu ay ka jirto iyadoo robab ay da-een bariga ka da-een waa halkeen hadda waa iska qadar alla laakiin dhulka ugu daran waxa weeyaan waa dhulkan maaragtay garool dhahar baraagaha qol inkan galliga muxuu ahaa furaan eryadaas oo dhan dhulku waa wada abaar weeyaan wixii aan maaragtay macaadiya ahayn intan sokey oogada oo dhan dhulku waa abaar weeyaan xaaladuna marba marka ka dambaysa way sii xumaanaysaa oo awoodii baa sii lumaysa
waxay iga warbixisaa xoolaha dadka xoola dhaqatada ah ama reer guraaga ah abaartaasu saameyn weyn bay ku yeelatay bal qoysaskii xoolaha tirada ah haystay bal iyaga ka waran xilligan xaaladooda waa sidee
inta badan dee dadkii ma garanaysaa xoogga ahaa unbaa xoolaha ku hadhay maatidii magaalooyinka agagaarkooda dhulka biyaha le baa dadka lagu soo dhaweeyey marka ee waad garan kartaa dee dad aan intaasoo sannadood aan roobna u diin xoolana laga iibsanayn ee iyagu dul taagan oo xoolihii eegaya xool- xoolihiina aanay waxba ka cad iyo caana midna lahayn ee waad arki kartaa dhibaatadu intii la eg waa tahay hadda saan ogsoonahay roobab baa ka da-ay qeybo ka mid ah puntland iyo somalilan roobabkaasi dhinacan eh, dhahar iyo ma soo gaarin miya ma soo gaadhin walaa dhulka ay ka dayeen way fog tahay ee, dadkuna de ma awoodi karo inuu roobka aado oo xooluhu berigii hore iyagaa socon jiray inta iyo xayeeshidaa la qaadi jiray laakiin haddee dadku waa wada xayeeshi weeyaan marka way adag tahay de qofku siduu ku gaadho meelaha roobka ka dahay waa beriga hoose ilaa laba boqol iyo dheeraadkiiba mid baan u malaynaya meelaha ugu dhowdhowana yihiin waa tahay guddoomiyaha guddiga abaaraha gobolka highland ayaa tahay Een, wax een, eh, gargaar ah oo marka dowladda laga yimaado kale oo dhinac kale ah oo idin soo gaaray oo hay-adaha ay ka mid yihiin samafalka ma jira
adigu dee dadka dhexdiisa hay- jaaliyadaha dibadda waxbaa ka soo gaargaaray ma badna oo waxaad garan kartaa dee ceelkan haddee mid keliya la isticmaalaa eryadan joogno waa ceelka dhahar gooyada ugu yarna waa boqol iyo konton iyo boqol iyo soddon bay ku tagtaa dhulka baadiyaha marka waad garan kartaa dhibaatada aad intay la eg tahay iyo een, cidda fangareyn kartaa inay tahay wax awood dhow dowladoo kale iyo ilaahay un inay tahay marka een, waad garan kartaa culaysku intuu la egyahay ma jiraan wax ku filan oo dalka soo gaadhay marnaba sawiraa jira intaa lala marayo oo la leeyahay ee, waxa waxaan nahay caynkaa ee gurgu- ee gurbad baan u soconnaa ee dadkaan u ogaananaa laakiin xaqiiqda un baa la raadiyey weli waxqabad ma jiro meesha waa tahay eh, dhinaca dowladda oo kale eh, dhowaan lacag bay ku deeqday een, guddiga abaaraha eh, ayaa lagu wareejiyey Een, lacagahaasi ma idin soo gaareen iyo gurmadkaasi oo dhinaca biyaha si aad dadka uga qabtirtaan iyo raashinkaba
wallahi wax dowlad ka socda mana culummada gurmadka ee abaaraha ee puntland waa noo yimaadeen waa jiraan waktiyada ay meelaha marmarayaan afartan booyrood iyo soddon booyrood booyro caynkaasoo dadka ay ugu deeqeen waa jiray laakiin wax lacag socoto ee, laga caawiyey ama dowladu ay keentay maanu arag weli waa tahay cirka iga waran eh, wax rajo hadda ma la qabaa inuu roob ka do halkaa ama cusub yahay rajo waa la qabaa ilaahay baa cirka keeni jira cirkuna waxba ma hayo waxa uu hayo waa ilaahay weeye Een, laakiin de sababihii iyo bishaarooyinkii lagu arki jiray kama muuqan maalmahan Een, cirku aad buu u furtayo hadeer ma jiraan qabow baa dhacaya habeenada dambe waa tahay eh, qabow xoogan baa dhacaya sida la ii sheegay oo aada u xoogan Een, dadkaasi maatada masaakiinta ah ee halkaasi ku sugan eh, ilaa hadda wax gargaar oo dhinacaas qabowga ka saa-idaya ma- eh, ama ka saacidaya ma jiraan miya caafimaadka iyo een, maaragtay iyo iyo iyo ee, qabowga iyo een, maaragtay cuntada iyo dhinacnaba wax ka saacidayaa ma jiraan qof kasta waxa weeyaan de ilaah unbaa badbaadin karo ilaahay is- iska sugayaa inuu ka qaado dhibaatada laakiin ma muuqato een, cid hadeer u socota dadka gudoomiyaha guddiga abaaraha ee gobolka highland ismaaciil cabdi shabeelle ayuu ka asaxay wuxuu u warramayay maxamed lakima dhinaca kaleeto deegaano ka mid a gobolka muduga ayaa iyana laga qaylo dhaaminaya xaaladaha ka jira ee xagga abaarta iyo biyola'aanta deegaanadaasi waxay u badan yihiin kuwa hoos yimaada degmada jarriiban ee gobolkaasi mudug yaasiin wasame xaashi oo ka mid odayaasha deegaanka reydable kuna magacaaban maamulka deegaankaasi ka jira ayaa maxamed lakimaan wuxuu uga warramay abaarta halkaasi ka jirta iyo saameynteeda dad iyo dunyo adeer anoo waxaan ku sugnaa horta magaalada la yidhahdo faydable ma garat haye
anaan horena takriiban baan ka yimid ilaa iyo takriiban ilaa bartaad intaan ka warhayo meel dhuguca qabatay ayaa muddo sii horreysa xoogaa meel qabta oo godcad la yidhaahdo maahan ma jidho waa tahay hadda meeshaad ku suganta oo igala hadlayso wax rooba kama diin miya
roob kamana din kamana soo dhawaanayaa geeda sida maqaalka aan moodilada ku hayno waxaa il ka sokeeya ma jiraan waa tahay eh, xaaladii abaareed weli way jirtaa eh, bal waxaad faahfaahin iga siisaa haatan xaaladu sida ay tahay iyo abaarta saameynta ay ku yeelatay eh, dadka halka ah ee ku sugan gaar ahaan deegaanka aad hadda joogto ood igala hadlayso
adeer waxaa weeye abaartu mid sii xoogaysta maana midna baabi'in ma garata hadda dadkii oo cuno waaya baa ku- ay ku darmatay awal hay-adda la yihahdo wall fish baa dib u dhaamisay Eh, biyihii marka waa socdaan Eh, dadkiiba markana naftiisii bay abaartii soo gasha waa tahay waxaa jira guddi abaaro oo la sameeyey dowladda puntland ay samaysay oo culimo isugu jira ilaa hadda guddiga abaaraha ee socdaalada ku kala bixinaya gobolada puntland idama soo gaarin miya waxaana soo gaaray muddo hore oo bishii hore ah oo koob iyo tobnaad baa culimo noo timid Eh, culimadaas waxaa watay ninkii la oran jiray ba- guddoomiyihii hore oo go- barasaabkii hore oo gobolka xigay waa garta
kabaadina garow uu ku xadooday dib dambana anagu maan maarag waa tahay ee, marka waxay ga warbixisaa ee, bal dadkii xoolaha haystay xaaladoodu xilligan waa sidee ariga u haray
lagama sheekayn karo nin waxaan looga sheekayn karin nin ba horta xoolo xoolo ma wada galaan ninna labaatan baa u horay nin tiraa u hadhay nin ee mataqaanaa waaba ka soo xarooday hadda meel waa tuulo gaban oo dhow laba qol ka dhisantahay wiilo la yidhaahdo waxaa ku soo xarooday sagaal qoys waa gartay oo xagee ka kala yimaadeen
waxay ka kala yimaadeen godcad iyo fiinti ka shishay waa dadkii degaanka ahaan jira oo hayaamay xoolihii markay ee, gacantooda ka baxa sideetan neef oo doon ay wataan waa intaasoo qoys yaasiin wasana xaashe oo ka mid a odayaasha deegaanka ridablo oo hoostaga degmada jarriima ee gobolka mudug ayuu ka asaa wuxuu u warramayay maxamed lakma barnaamijkani cawisnimo caawiya dashuna haasan dhegaysanaysaa caawa intaas ayuu ku egyahay nuqaabto cumar geediya idinla socodsiinaya barnaamijku caawa waxaa idinka imaanaya suudiya dal jira magaalada boosaaso tan iyo kula dambe waxaan idinka tegayaa nabadgelyo